halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha f m yada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimcaha saddexda bisha sebtembar sannadka labada kun iyo kow iyo labaatanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure qodobada aan idiin dhegeystayaal waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan dhaqamada kala duwan iyo taariikhda magaalada jowhar oo ah xarunta maamulka hirshabelle
xaafadda horseedaa la deganaa jir markaas waxaa la dhihi jiray intan kacaanka kahor bandarjidid aa la dhihi jiray boroj iyo boolamakiin iyo bandarjidid labadaasaa jirta iyo meel la dhihi jiray joor eyle saddexdaas aa jiri jireen hase aatee kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii xaafadda horseed waa gubati dabaa kacayo si daran casha iskurana aa jir dabdamiska xataa in xamar laga doonay yow ka gaari waayey markaas kadib a xaafaddaan loo soo guuriy oo laleeanta wadaag le waxaa la dhihi jir buul obliko xoogaa lagu isku dejiyey meeshaas soo degana sidaasaa lagu kala faraaqaysa
kaalmihii heesaana dhegeystayaal waan idinaynaa si yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horan doonaa warkii dunida dowladda qatar ayaa sheegtay in ay kala shaqaynayso taalibaan sidii si dhaqsi ah dib loogu furi lahaa garoonka dowladaha ee kaabul oo xiritaankiisa ay keeni karto caqabad weyn oo istraatiiji ah iyo mid bini'aadminimo garoonka xamiid karzaya ayaa xiran tan iyo markii ay ka baxeen ciidamada maraykanka dalkaasi waxaana dawlad ka timid qatar ay ahayd dowladdii ugu horreysay oo timaada caasimadda waddankaasi afghanistan tan iyo markii daadgureyntii xawliga ahayd lasoo afjaray turkiga ayaa isaguna sheegay shalay in uu qiimeynayo soo jeedinta talabaan ee ku saabsan garoonka dowladaha iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga mevalod govosugulu uu sheegay in amniga gudaha iyo dibadda ee garoonka ay tahay mudnaanta koowaada dalka poland ayaa xaalad deg deg ah ku dhawaaqay laba gobol oo xuduud la leh dalka belarus kadib markii ay soo bateen muhaajiriinta sharci darrada ah ee waarso ay ku eedeysay dariskeeda boland iyo midooda yurub ayaa waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha belarus alexander lukashenko in uu ku dhiirigeliyey boqolaal muhaajiriin ah inay u gudbaan dhulka poland si cadaadis ay ugu saaraan midooda yurub cunaqabateyntii ay ku soo rogeen miniski dowladda poland ayaa waxay sheegtay in amar deg deg ah ee ay soo rogtay uu yahay kii ugu horreeyey ee noocaasi ah ee ka dhaca poland tan iyo xilligii shuuciyadda oo mamnuucaya isu imaatan ballaaran in dadku ay yeeshaan iyo weliba iyadoo uu xadadayo dhaqdhaaqa dadka ee saddex kilomitar ee dhul ballaaran oo ku yaala xuduudda muddo soddon maalmood ah kooxaha gargaarka ee la shaqeeya muhaajiriinta ayaa waxa ay iyagu ku warrameen in booliiska boland iyo baabuurta gaashaaman ay ku soo kordheen aaggaasi maalmihii lasoo dhaafay waxaana ay ka walwalsan yihiin in amarkaasi uu xadidayo shaqada qaxootiga islamarkaasina uu samayn doono xanibaad ballaaran oo dadkaasi muhaajiriinta ah haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa barnaamijka magaalada jowhar noogu soo diyaariyey wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka soomaalida oo maalin walba oo jimco ah hadahay oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada idaacadda duhurnimo ee v o a barnaamijkeena maanta waxaa marti ku ah xuseen sheekh deli oo loo yaqaano zey waa nin waayo joog ah waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii heerka koowaad ee gobolka shabeellaha dhexe horaantii toddobaatameyadii waxa uu wax badan kala socdaa sooyaalka magaalada jowhar zey waxaan kula kulmay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle marka hore waxa uu ka waramayaa taariikhdiisii ciyaaraha iyo taariikhda magaalada jowhar bismillaahi raxmaani raxiim waxaa mahad weyn inay maanta oo v o da iga waraysato xuseen xasan dhaqane aniga waxaa la yidhaahdaa xuseen sheekh deli zey ku magac dheer waxaan dhashay kun iyo sagaal boqol konton iyo toddobadii dhalinyaradii jowharaan ahay aniga yaraantii waxaan iska jeclaan jiray kubadda cagtaan jeclaan jiray gaar ahaan garsoorka weliba ka hor waxaan aniga ahaa jir goolhaya goolhaya xaafadda horseed joor waxay ka koobantay afar xaafadood horseed hantiwadaa kulmis iyo vinti uno meesha hadday lahay booli sheekh waxaan ahaa jiray heer xaafad todobaatiyo shantii ilaa iyo toddobaatan iyo lixdii xaafad horseed aan ciyaari jiray kun iyo sagaal todoba toddobadii waxaanu ciyaaray ciyaartooydii aan noqday oo junioriska isnaay ama heerka saddexaad kun iyo sagaal tobaatiyo sideedii waxaan noqday goolaayii gobolka shabeellaha dhexe aan ahaa jowhar aana lagu qabtay gobolada gobolkii ugu horreeya inta kale waxaa lagu qaban jiray is araga koowaad merco is araga labaada xamar la aadi jiray laakiin jowhar sanadkaa ugu horreeya tobaatiyo sideedii aan goolhayaan ahay merco iyo jowhar iyo banaadir aa ku ciyaareen hase ahaatee kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii ee toddobaatan iyo sagaalkii waxaa lay qaatay heerka koowaad kubadda cagta isnaay ilaa iyo sideetan lix sideetan lixdii bishii sideedaan ciyaara ka fadhiista anagoo ku ciyaarin magaca warshadaha soomaaliyeed oo noola dhijir warshadaha ama sancada sidaasay ahaa jirto
waa mahadsan tahay haddii aad waxoogaa taariikhda nooga sheekayso jowhar magaca siduu ku yimid iyo waxyaabihii ay caanka ku ahayd magaalada jowhar horta waxay ahayd taariikhda marka kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo tobankii uu yimid nin talyaani a la dhihi jiray doka dal abruusiya aanuu yimaaday marka uu jowhar yimaaday wuxuu yidhi waxaan rabaa dhul aan ka dhigto degaan iyo beer iyo warshad waayahay dadka deganaa lixda odashiidla iskugu yimideen ninkii waa loo ogolaaday marka loo ogolaaday kun iyo sagaal toban iyo toddobadii waa laabayey dad uu doontay oo maxay yidhaahdaan oo shirkad noqdaan oo lixdan qofood ka kooban markuu soo laabtay dhulkii yaa loo ogolaaday heshiis oo muddaa loo sameeyey muddaas heshiiska dhammaad in warshadii iyo dhulka uu wareejinaya koow waxau sameeyey deegaanuu sameeyey oo asaga uu dego kun iyo sagaalba toban iyo sagaalkii waxaa la yidhi maxaad noo sameeyey maxaad nii sameyn hadda yidhi masaajida horta noo hormarinay masaajidka uu sameeyey nineteen nineteenkii marka uu masaajidka sameeyey hadan waxau sameeyey meel degaan uu dego oy kala degaan maxay yidhahdaan dadka iskaabulaha iyo dadka maxay yidhahdaa xaasaska gurya uu sameeyey wuxuu sameeyey laba maqaayad dadan oy ka cunteeyaan dadka gacmaha ka shaqa iyo dadka xafiisaha fadhiyo wuxuu sameeyey laba shineemo oo hadan ay kala galaan nineteen nineteenkii wuxuu sameeyey masaajida u sameeyey haddana wuxuu u sameeyey meel la yidhaha durisoni generaale oo xafiis aheedoo mushaarka oo lagu bixi jiray kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii wuxuu sameeyey warshada umudi howsheedii umudiyaa la bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii xiintooyda uu sameeyey xiintooyda markuu sameeyey maxaa yidhahda kun iyo labaatan iyo saddexdii marka injiirka oo oo maxaa ahay oo cadaan ahay buundada marka la bago geeskaas ina tegi geeska kala tegi asir questo hussein questo buunda baraa buunda baraada saasay ku baxday laakiin marka hore waxaa la dhihi jiray baalguri markaas joor waa yaray toddoba iyo tobankii talyaani markuu yimaaday oo xaafadii oy fidi waxaa loo bixiyey bender jadiid benderkii cusbaay marka loo bixi nin la dhihi jira sheekh maxamed sheekh cali yidhi walle meeshaan waa qorxanaati waxaa la yidhahda jowhara magac joor sidaas isku yimaadeen
dadka deegaankan markii hore xaggee ugu badnaa inay ka yimaadaan ma miyiga fog ee gobolka mase hareeraha deegaanada ku dhow jowhar ay dadkii markii hore degay magaalada ay yimaadeen horta labada hareer webiga labadiis hareer waxaa degan dadkii jowhar lahay degan labada dhinac markuu talyaaniga yimid kun iyo sagaal toban iyo toddobadii ay dadka ay bilaabeen inay soo galaan joormaan markii hore lalama deganaa jir kaligooda deganaa jireen kaligooda deganaa jir marka warshadan sameys loo warshada la bilaabay nineteen twentygii yaa shaqaale loo baaday shaqaalihii markaasay deegaanka meeshan waxay u dhow tuulooyinka ay ka yimaadeen
marka deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar maxaa nooga sheegi kartaa waxyaabaha ay caanka ku yihiin sida beeraha kalluumaysiga xoolaha waxyaabaha la dhihi karo jowhar way ku dhaqan tahay oo dadkeeda waa ay ku nool yihiin joorata waxaa ku noolahay laba leeba joogaanba joowar labada ku nool waxaa waaye caramaal iyo candhamaala la kala yahay beeraley iyo xoololey labadaas ah waxay ku caan ahayn haddana beeraha ay ku caan ahayeen galleyda masagada digirta ay ku caan ahayeen waxaa kalaa jirtaan kuu sheegaa marka dambe qolada oo maxay rashiina nooyada hadan bariiska aad iyo aad bariiska hadan ay ku ilbaxeen bariiskaasaa la beera jiray nin walba bariiskaasuu beera jiray waxaa iyadoo muddo ay sidaas tahay marka dambe waxaa yimideen adiga sagaashan iyo saddexdii sagaashan labadii sagaal saddexdii yimaadeen qola layidhaha jeefa qoladaasaa bariiska ka caawinaa jirtay daawada aa sii jirtay cid walboo beerta macnahiis waxaa la sii jiri bariiskaas waxaa loo sii jiri daawo daawada marka la siiyo markay beerta usoo go aygana kusoo celi jireen ay celi jireen aygana ay soo gadi jireen yuraayadii la siiye tisbidii saasay aha jirtay marka dadka deegaanka dhaqankooda maxaa nooga sheegi kartaa ma dhaqanka dadka miyiga xoola dhaqataday ku dhaqmaan ma dadkan candhamaalka u taqaanid ama caramaalka aad u taqaanid maxay yihiin wax dhaqankooda waxyaabaha caadooyinka oo ilaa hadda aanan deegaanka ka guurin wallaahi ilaa hadda horta sidii hore horta ma jir wax walba horta waa guureen oo dhaqan oo loo yaqaano waqtiyada marka la gaaray maxaa yaele sanadkii ay samay jireen iyo waa ka guureen maxaa yeele dee dadkii waxaad malaynaysaa in laga ilbaxayba markay beeraha soo dhashaan iyo markay maxay yidhahdaan feestooyinka la gaari iyo feestooyin aa jiri jireen kowda luuliya jiri jire marka dambe haddana oktoobaraa jiri jire laakiin da waxaas ma jiraan hadda wax hadda caan oo hadda oo oo joor lagu yaqaano saasay aad hadda la dhihi kala male kubaddii cagtaaba gaabisay wax kale iska badaayo marka jowhar dadkii soo maray hadday noqoto siyaasadda hadday noqoto bulshada oo caanka ahaa oo aad ka tilmaami karto haddii magacyadooda aad wax ka xasuusato sanatiha k ay n sanatiha inad ii sheegta lagaa rabaa wallahi intan xasuurta jowhar maint maxay idhahdaan dadkii maamulka soo haayay kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo lixdii intii markan daakhiliyada nin la dhihi jiray khaliif caliyo cabdile aduqa magaala ka ah jira ma haddee nin la dhihi jiray ciidool cismaana ka labadaas hortahay jira kadib markii damba waxaa haddana degmada haddana waxaa haddana ha jira xasan waqooy la dhihi jiray iyo nin la dhihi jiray maxaa yidhaahdaan oo asane markaan dabxiiraya khaasun mar cidaasaan kusoo gaar marka damba waxayba noqotay dowladdii maxaa dowlad markaas rayday ah jirta marka damba markuu siyaad bar qabsadi dadka leentaa maamulkii qabsaday nin la dhihi jiray warsame xirsi faaraxa joogi jiray todobaata iyo labadii ninkaas nin kaloo xuseen rooble siyaad la yidhaha bedeli sidaasay ahaa jirtay
marka magaalada jowhar waxaa la leeyahay deegaankeedii ugu horreeyey wuxuu ahaa xaafadda horseed kadib musiibooyin waxyaabo dhacay ayay noqotay in hadda meelaha dadku ay degan yihiin ama xaafadaha hadda la degan yahay oo aad dadka ay ugu badan yihiin in loo soo raro dadka bal haddii aad nooga sheekayso sababta loo soo raray iyo magaca loo bixiyey iyo
waa looba horta waxaa la deganaa jir runtaa xaafadda horseedaa la deganaa jir markaas waxaa la dhihi jiray intan kacaanka kahor bandarjidid aa la dhihi jiray boray iyo boolamakin iyo bandarjidid labadaasaa jirta iyo meel la dhihi jiray joor eyle saddexdaas aa jiri jireen hase ahaatee kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii xaafadda horseed waa gubatay dabaa kacayoo si daran casha isku rana aa jirta dabdamiska xataa in xamar laga doonay yow ka gaari waayey in maxayran uu dabka damiyo baldoosaa loo keenay guri walba gurigii hore la riixi jiri lixdan iyo saddexdii markaas kadib aa xaafadaan loo soo guuriyo laleehantiwadaag le waxaa la dhihi jir buul oblik xoogaa lagu isku dejiyey meeshaa soo degana sidaasaa lagu kala faraaqaystay markii dagaalada ay dhaceen dadkii jowhar deganaa ama ha noqdaan kuwa dowladda u shaqeeyo ama ha noqdaan dadkii magaalada caanka ka ahaa bal xaalkooda maxaa isbeddeloo ku yimid wallaahi runtii waxaa noqday sanadka marka uu dagaaladii dhacday nin garabka ku guur iyo nin gaari ku guura u noqday xamaraa la wada galay nin walba wuxuu yiri meeshaa nolosheeda ciriina weliba dadka oo lacagta iskalaha xamara iskaga guure dadka kaleentan waa been xamara qaxooti iskaga noqdeen qaarkii guuri waayo ciyaal badan lahayn meeshooda iska joogeenay maxay yidhahdaan ku alla baryaayeen marka hadda marxaladda jowhar iyo dadka ku nool iyo deegaanka dadka degan inkastoo hadda ay noqotay xaruntii hirshabeelle oo caasimad ay u noqotay bal ka waran jowhar noocii laga rabay ma tahay ilaa i hadda jowhar noocii laga rabay agama jeedo sidan ku arki jirna sababta waxa waaye maamulkiiaba xafiisya ay kala fadhiistaa aba lehenbo hawshii sidee ku soconaysaa nin walboo lasoo magacaabo xafiis ma haysto ciriiriga taas waay kaasaa ka jirto bal nolosha ka waran beerihii iyo wax soo saarkii gobolka wuxuu ka mid ahaa gobolada caanka ah soomaaliya markay noqoto wax soo saarka beeraha bariiska qudaarta waxyaabaha kale dalagyada kale oo quutudaruuriga hadda nooca nolosha dadka iyo wax ay ku tiirsan yihiin waxay ku tiirsan horta beeraha ahaatee weliba khudaartay ku tiirsan yihiin bariiskii maxaa tacabkiisa aas hoos u dhacay maadaaman oo daawooyinkii oo la isticmaali jiray oo la awoodi waayo mar horba hayadaa keeni jirtay aad iyo aad bariiskii maya waa gaabi laakiin khudaarta yaanyada basasha barbarooniga maxay yidhaahdaan baradhada iyo kuwaas ay ku fiican yihin hadda maadaama xataa baradhada waa loo keenay laakiin inta kale inta ayagaa gacantood ku tabcdo khudaaray ku soo hartay howshii beeraleyda howshoodii bariiska lee ka maqmaa inta kale inta galleyda iyo masagada iyo diirta aaday maxay gacanta ugu haystaan ganacsigu aaday ugu wanaagsan yihiin bariiska maxaa ku dhaco hoos maxaa u dhigay bariiska waxaa hoos u dhigay daawadii oo beerta waa in la daaweeyey daawadii maxayna sidii hore ma aha ciriiriyay gashay bariiska dad yar maahan dad sidii hore tacabkii hore weynay ma jirto daawooyinkii maxay yidhahdaan aan la goyi karin waayahay zay waxyaabaha hadda jowhar dhibaatada ku hayo waxaa la leeyahay fatahaad soo laalaabatay oo dalagyadii dadkii ka baabi'inayo waddooyinkii xirtay bal adiga maxaa kala socotaa waxyaabahaas wallaahi waa jirtaa waxawaaye maxay yidhaahdaan wakhtiga anaga carruurta ahen waxaa jirtay sanadka marka uu dhammaado uu jiilaalka yahay kormeeraa jir wasaaradda beeraha inay doon qaadato meeshii dhibka imaan karo ay kormeer ku siibi jirtay aa jirtay markay soo ararta markaas caratuur samey jirtay wasaaradda markaas saasay ah jirta wakhtiga hore hadda waxawaaye maxay yidhaahdaan sidaas maxaa wasaaraddii beeraha howl ama khalabayba haysaninbo dhibkaasaa ka jiro
zay meelaha caanka ah jowhar ama gobolka shabeellaha dhexe oo soomaalidao dhan ay isla taqaano sida warshadii xiintooyda maxaa maxaa naga xusuusin kartaa wallaahi horta marka xiintooyda aan ku leeyahay wakhtigii maxaa yidhahda uu jiilaalka iyo xiintooyda uu wiga yaryaha aaday dhalinyaro iskugu tegi jirtay maalmaha jimcaha siiba meeshii dalxiiska oo laga samaynaya meeshay ahaa jirtay xiintooydaasay aadi jireen maxaa yidhahda isnaadan waxaa ku oli jira meel la dhihi jira jiir ku laha oy madaxda iyo waxaa jiri jiray sokor oo layidhaha meenta layidhaho la khasa jiraa jirto la cabaayo lagu kharas baxayo hadda waxaa laleeyahay sokoraad qofka qabatay aa leeyahay waqtigaas ana sokorta waa iska cabi jirnay xataa joor waxaa jirta inta warshada la sameynay shan qof hadday kaa horta saddex qof waxaa ku taali boog waxa layidhaaho aa ku ooli jireen boog meelay ka bogta aa ku aali jirtay daawo ma lahayn markuu qasabka yimid oo qasabka cunuga loo galay boogtii daawowday oo meenta saxwoga loo galayo waan lagu shubmi jiray qarasta maxaa iidaa bixi jirta anaga waxaan lahaa jirta la warshad waqti hore lahaa jira warshad samaysa saliida iyo warshad samaysa sokortaan lahaa jira zokoriferi oo lafiija la kala dhihi jiray waxay ku aaleen banaanka meel bayaxaaw marka loo socda oo lafiija ku aali jira saliida saliida markaas waxaa laga samey jiray looska iyo suufka mirihiisa laga samey jiray saliida oo lafiija zokoriferin waxaa la dhihi jiray sokortaa samey jirtay waxaa jirta warshad kale intoo yareedoo ka dambaysa oo la dhihi jiray biyaasa biyaasaas waxay samaynaysay kobaha waxay samayn jirtay oomo waxay samayn jirtay kabaha dhooqa dhoorta lagu maraa iyo barfuun iyo qamriyay samayn jirtay waqtigaas biyaasa ala dhahay biyaasada waxa waaye shan xaraf waaye shantaas xarafna waxay ka kooban yihiin saddex qof oo soo aliftiyay ahayeen biyaasada nin talaani ahaa la dhihi jiray beruun konte abuukar muuday sayid cabdiraxmaan ayagaa soo alifeen dowladdaa la wareegtay marka dambe maana markii hore barivati ah jirtay saasay ahayd warshadda balcad dharkay samey jirtay aydana ilaa hadda laakiin warshad hadda oo la taaban aydaa ka jirto ka nabadgashay warshad balcad ma haddayna midaa ku ooli jirtay oo rasaasta iyo maacuunta samey jirtay laakiin dahool mahayan waa baaba'een
zey maxaa dhihi lahayd dadkii reer jowhar ee waddanka ka qaxay ee dalka dibaddiisa joogo ee weli u malayo xaaladii jowhar inay sideedii tahay maxaa fariinoo gaarsiinaya waxaan fariin gaarsiinaya dadkii joor u dhashay iyo dadkii ku dhashayba oo dibadda jooga inay iskaga soo laabtaan gurigoodii hooyo sababto eh hadda waa la soo wada noqday nin walba howshiisiaas wataay waxaan dhili ha ku soo laabtaano dal shisha wax ku bedal dalkaadiin dareenku joog waa isbedel weyn aan hadda haysanaay xagga beeraha haddaa la yidhaahdo xagga tacabka aadoo u ballaartay sidaasaan dhihila inay soo laabtaana jeclahay maxay yidhahdaa maskaxdooda ay inay nagu kaalmeeyaan aan jeclaan lahayn iyo maxay yidhahdaa intii maxay dhaha dhul shisheey wax ku tari lahayn dhulkoodii u baahan soo laabtaan sidaasaan dhihi lahay dhinaca kubadda cagtoo kale kooxaha ka dhisan iyo sida hadda banooniga loo ciyaaro horta balooniga hor iyo midkaa isku mid ma ah sababto ay waxa waaye maxay yidhaahdaan kaaf iyo kala dheeri waaye ciyaartooy wanaagsan oo dhirir badan oo qurxanoo buuran aa jiri jirta hadda waxaa ciyaartooy waa gaaggaaban yihiin si laga rabo maba ahban ciyaartooy wanaagsanad arkaysa oo maxay yidhaahdaan orod lahayn ciyaartooy adkaysi lahayn ciyaartooy wanaagsanoo maxay yidhahdaan oo dhisnayn ciyaartooy wanaagsanoo fuubat sigaar iyo jaadkaana maxay yidhahdaa dhib weyn u keenay isboorti waxaa la yidhahaa shan xaraf waaye ujeedda usoo samaysa spirito power organizing running train intii in laga helaa loogu baahaya ninka ciyaartooyga intii hadda mid ay kaa maqan waxba ma samayn karaysid adkaysi hadday jirin ciyaariyaan ma noqon karo hadday jirin maxaa awood waxba haddaw orod tababar qabin dhibka kaas waay ilaa hadda waxa un faro ku hayni ma laha markii hore waxaa jira orodaa jireen gabdha iyo wiil orodayna orod ahaa jiri jiri kubadda miiskaa jiri jirti waxaa jira kubadda maxaa yidhahda basketboolkaa jiri vooligaa jiri bootinaa jirti intii hadda mahan kubadda cagtaa jirti hadda kubadda cagta kaligeedaan wadwadnaa wax kale maba haynaba sidaasaa jirta hadda mar haddii aad tahay dadkii hore magaalada jowhar seniorka ahaa maxaa hadda camal ho ka haysaa magaalada jowhar wallaahi ilaa hadda waxaa waaye qofka maxaa yidhahda lixdan hadduu gaari waxay yidhaahdaan hoolgab ama beeshin ay yidhaahdaan beeshin waxaa leeyahay mugsada haddii la micineeyo weelkan maxaa yidhahda oo alaabta marka la dhaqo oo lagu dhex ridaa leeyahay mugsada kaasaa beesha hadda beeshinaan hotel hotelaan iska joogaan iska aan ka shaqeeya ilaa hadda ciyaarhii bannaankaan ka joogaa sidaasaa jirta isboortiga maanta isboortigaan keliidan guddiga isboortiga waxaan ka rabnaa ciyaartooy taya leh inay xulaan si hirshabeel uu ku soo laabto sidaasaan dhehnahay maya maya isboorti ilaa hadda bannaankan ka jooga dhalinyaro oo wanaagsan balwad lahayn sigaar lahayn inay xushtaanaan jir oo matalayo hirshabeel leh ana hadda isboortiga bannaankan ka jooga mana lee xusa mana lee xasuusta
intaa waxaa ku eg barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka soomaalida oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle inta barnaamijkan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waxaad dhegeysanayseen barnaamijkii sooyaalka dhaqanka ah oo magaalada jowhar uu toddobaadkan noogu soo diyaariyey wariyeenna xuseen xasan dhaqane halka aduun lagala socotaana waa washington haddii aan idiin dulmaro qodobadii warka ugu doorkadhoonaa dowladda qatar ayaa waxa ay sheegtay inay kala shaqaynayso talabaan sidii si dhaqsiya dib loogu furi lahaa garoonka dowladaha ee kabuul oo xiritaankiisa ay keeni karto caqabad weyn oo istraatiijiya iyo weliba mid bini'aadminimo garoonka xamiid karzai ayaa xiran tan iyo markii ay ka soo baxeen ciidamada dalkan maraykanka waxaana diyaarad ka timid qatar ay ahayd diyaaraddii ugu horreysay oo timaada caasimadda waddanka afghanistan ee kabuul tan iyo markii daadgureynta xawliga ahayd la soo afjaray turkiga ayaa isaguna sheegay in uu qiimeynayo soo jeedinta talabaan ee ku saabsan in turkiga uu kala shaqeeyo garoonka dayuuradaha iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga kufzugulu uu sheegay in amniga gudaha iyo dibadda ee garoonka kabul ay tahay mudnaanta koowaad haatana dhegeystayaal dhinacii heesa ayaan jaleecaynaa waxaad ku soo dhowaataan dhibta jaceyl iyo codkii cabdi shiri jaamac shooqle
waxaa tahay dhammaystuba dhaliila aan lahayno rabbi kala dhudaay waxaa tahay dhammaystuba dhaliila aan lahayno rabbi kala dhudaay naftanigu dhex noole dawacayno ku daarin dhibanka ilaasha naftanigu dhex noole dawacayno ku gaarin dhibanka ilaasha miigahaba jirkaygiyo gacanka hood nuuxigo adiga adiga adiga ku helay dhaxaad migahabaa jirkaygiyo gacanka hood nuuxigo adiga adiga adiga oo helay dhaxaad madhaafi karayay dhab jacaylaygaho madhaafi karayay dhab jacaylaygaho oo dhabtada isaanay dhabtada isaay dhaalin dhabtada isaa madhaafi karayay dhab jacaylgaho madhaafi karayay dhab jacaylgaho oo dhabtada isaanay dhabtada isaay dhaalin dhabtada isaa dhabaanada hilahayn quruxdaada dheehin xubnahaaga kala dhiga dhabaanada hilahayn quruxdaada dheehin xubnahaaga kala dhiga gacan kastoo kaygaba waa duugaasha waxaanku dhimanka dhimanka kaad dhimanka lamidaka gacan kastoo kaygaba waa duugaasha waxaanku dhimanka dhimanka kaad dhimanka lamidaka dhaqankiyo casluubtana malagugu beersho kudhigan kudhigan kudhigan kamalahayn dhaqankiyo casluubtana dumar lagugu beersho kudhigan kudhigan kumadhaafi karayay dhab jacaylgaho kumadhaafi karayay dhab jacaylgaho oo dhabtada isaa maanay dhabtada isaa
kuma dhaafi karaye dhab jacayla igahoo heestaasi uu ku luqaynaya cabdishari jaamac jookla ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idiin soo jeedinayey anigoo ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale barnaamijkan kale ku kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo